wararka ka imaanaya magaalada qansax dheere ayaa waxa ay sheegayaan in ilaa iyo koob iyo toban qof ay dhinteen kadib dagaal shalay ka dhacay deegaanka korombood oo ilaa iyo toban kilomitir u jirta degmadaasi dagaalkaasi ayaa waxa uu ka dambeeyey markii sida la sheegay ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa itoobiya ay weerar ku qaadeen saldhig ay al-shabaab ku lahaayeen deegaanadaasi goobjoogayaal ayaa sheegay in weli al-shabaab ay gacanta ku hayaan deegaanka korombood mukhtaar maxamed catooshe wariyaha v o eda ayaa warkan ka soo diray baydhaba tirada dhimashada dadkii ku waxyeeloobay dagaalkii fiidnimadii xalay ka dhacay deegaanka korombood ayaa sii kordhaysa ilaa koo iyo toban ruux ayaa lagu soo warramayaa inay ku geeriyoodeen dagaalka kuwaasi oo dhammaantood ah dad rayida sidoo kale khasaaraha uu geysta dagaalka waxaa ka mid a waxaa ku gubtay dagaalkaasi sida ay sheegayaan goobjoogayaal ku sugan korombood ilaa labaatan guri oo isugu jiro guryo ay dad shacaba degganaayeen iyo goobo ganacsi oo ku yaalla deegaankaasi weli waxaa kacsan xaaladda deegaanka korombood waxayna dadka qaar ka barakacayaan deegaankaasi iyo deegaano ku dhow dhow cabsi ay ka qabaan mar kale halkaasi in lagu dagaalamo